بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول إيه أفرتن waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo toddobo shiikhu waxa uu yidhi maa daliilu liimaani bilmowt waa innagii ku dhex jirnay ruknigii ahaa aliimaanu bilyowmi alaakhir marka waa tuu inoo soo tilmaamo oo yidhi waxyaalaha soo gelaya wamaa yadkhulu fiih waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ah ashraadu saaca uu ka soo hadlay kabacdu bilmowt waa isagiina yidhi geerida in la rumeeyo aliimaanu bilmowt wamaa bacdo marka maa daliilu daliil maxaa u ah oo loo deliishanayaa min alkitaabi wasunna almowt in la rumeeyo geerida maxaa u daliila jawaabta waxauu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala toddoba aayadood buu keenay aayadda ugu horeysa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun waxaad ku dhahdaa nebi maxamedow mushrikiintii waxaa ka horreysay markay yidhaahdeen a idaa dalalnaa fi lardi ainaa la fii khalqin jadiid bal hum biliqaa'i rabbihim kaafiruun qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum marka markay mushrikiintii inkireen geerida ma inkirayaan laakiin waxay inkirayaan albacthu bacda almowt inay geeridan waa yaqiinsan yihiin oo inay dhimanayaan maalin walba aabbahoodii hooyadood bay aasayaan iyo ilmahoodii iyo dadkoodii marka waa u jeedaan in la dhimanayo oo arrin mushaahida weeye oo gaal iyo islaamba waa ogolya laakiin waxay diidan yihiin alxayaat bacda almowt albacthu bacda almowt taasay inkirayaan oo waxay yidhaahdeen haddii aanu dhulka ku baaba'no oo aanu ciid noqonno oo aboorku nacuno iyo ciiddu seena loo soo noolaynayaa taas weeye markaa ay baciidsanayaan markaa ilaahay la kulankiisa ayay diidan yihiin markaasaa ilaahay waxa uu yidhi qul waxaa ku dhahdaa nebi maxamedow yatawafaakum waxaa idin oofsanaya yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum malagii laydii xilsaaroo malaku mowt ayaa nafteeda ka qabanaya markuu idaka qabtana sidaa ku baabi'i maysaane thumma ilaa rabbikum turjacuun ilaahay xaggii baa laydii soo celinayaa marka waa arrin xatman go-an waay in allah subxaana wa tacaala xaggii laynoo celinayo marka wejhu dilaala aayadda waxa weeye qul yatawafaakum malaku lmowt aladii wukila bikum inta dambe waa albacthu bacda almowt marka aayaddu saasay daliil ugu tahay in la dhimanayo oo aan cidno noolaanaynin aayadda labaad waxa uu shiikhu u deliishaday qowluhu tacaalaa kullu nafsin daa'iqat lmowt wainnamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxsixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur aayaddaas fii suurati aali cimraan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku caddeeyey kullu nafsin kullu waa min alfaadi alcumuum usuulu fiqigaa lagu bartaa waa min alfaadi alcumuum jamiic ayay la macnata marka kullu nafsin naf walba uu ilaahay abuuray oo makhluuq ah oo koomkan saaran waxay doontaba ha noqotee dad jin waxaweye xayawaan malaa'ig wax aan dhimanaynin ma jiraan haba la kala horeeye wax walba waa dhimanayaan xataa ibliis oo codsaday in loo kaadiya waxaa la yidhi waxaa lagu kaadinayaa ilaa yowmi macluum maalin la og yahay unbaa lagu kaadinaya laakiin waa dhimanaysa marka kullu nafsin daa'iqat lmowt waa dhedhaminaysaa naf walba geerida waa dhedhaminaysa shaacir baa iqhtibaasoo waxa uu yidhi waalmowtu ka'sun waalkullu shaaribu geeridu waa koob biyaah la cabayo oo kale qof walbana waa cabaya qof aan cabaynin ma jiro shiikh iyo shariif nebi iyo rasuul ee gaal iyo muslim waxa weeye caasi iyo mudiic saqiir iyo kabiir qof aan dhedheminayn geerida ma jiro wakhtigiisa markuu dhammaado mar kullu nafsin daa'iqatu lmowt natiijadii maxay noqotay wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydii dhammaystirayaa wixii aad shaqaysateen ay ujuura acmaalikum acmaasha aad samayseen abaalmarinteeda ayaa aakhira la ida siinaya oo laydii dhammaystiraya labaa loo kala baxay marka allah waxau yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljanna faqad faas qofkii naarta laga fogeeyo laga dheereeyo oo jannada la geeyaa kaasi waa liibaanay adduunyaduna wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur marka mafhuumkeedu waxa weeye qofkii aan naarta laga dheerayn jannana la geynin oo naar la geliyey kaas waa khasaaray marka taana wejhu dilaala waxa weeye kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta inay dhimanayso oo adduunkan shala adoon jirin baa lagu keenay maantana waa lagaa kaxaynayaa birrina waa lagu soo noolaynaya aayadda saddexaad oo shiikhu deliishaday waxa ay tahay qowluhu tacaalaa inaka mayitun wa inahum mayituun thuma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun nebiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay ku yidhaahdeen baa lihi mushrikiintii inaga daaya waxba yaynu la dagaalamin inta uu dhimanayo aynu u koranoo sugno wuu iska dhimanayaaye markaasaan ka raaxaysanaynaa shiddadiisa markaasaa ilaahay waxa uu ku yidhi innaka iya muxamed mayitun waa dhimanaysaa wa innahum iyaguna kuwan mushrikiinta ah mayituuna waa dhimanayaan oo qof noolaanaya ma jiro marka hadday geeri kuugu dardaar welinayaan oo leeyihin nabi maxamed waa dhimanayaa hadda iyaguna waa dhimanayaan oo cid noolaanaysaa ma jidho laakiin maxaa ka bacdi dhacaya thumma inakum cinda rabbikum takhtasimuun inaka mayitu inahum mayitum thumma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun taasina waa layda soo noolaynayaa weeye kabacdina aakhiraa tegaysaan idan nebi maxamed waa dhintay waxa weeye kuwii maalintaa lahaa wuu dhimanayaana kuwo badan baa ka hor dhintay kuwana waa ka dambeeyeen idan cidina kama harin oo kulli waa la dhammaaday marka waa xaqiiqo weeye in la wada dhimanayo oo qof walba tegayo bay aayaddu daliil u tahay marka oon cido noolaanayn aayaddaa waxay raddi ku tahay dadka qaarkood oo bacda suufiya oo qulaatu suufiya oo qaarkood ay ku xoog badan yihiin dhulalka hindiya iyo soomaalidana qeyb baa ka jooga ayaa waxay leeyihiin nebi maxamed ma dhimana waa laynaga qariyo waa nool yahay oo saasay u baryayaan taas ayay raddi ku tahay cid nool ma jirto qofku hadduu dhintay waa dhintay nebi maxamedna ummadda ayuu kala siman yahay taas inaka mayitu wa inahu mayituun aayadda afraad oo shiikhu deliishaday waxa weeye qowluhu tacaalaa wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun wamaa jacalnaa uma aanu yeelin buu yidhi allah subxaana wa tacaala min qablika iya muxamed alkhulda ay fi dunyaa adduunka inuu ku waaro alkhuluud waa waaritaanka adduun inuu ku waaro uma aanu yeelin mid adiga kaa horreeyey wma jacalnaa min qablika alkhuld wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld qof bashara oo makhluuqa uma aanu yeelin adduunkan inuu ku noolaado afa in midta haddii aad dhimatid afahum alkhaaliduun haddaa adigu dhimatid waa iyagale waa sugaynaaye afahum alkhaaliduun ma iyagaa marka noolaanaya noolaan mayaan weeye oo iyaguna waa dhimanayaan oo kulligiin aakhiraad aadaysa aayadda shanaad oo shiikhu daliishaday waxa weeye qowluhu tacaalaa kullu man calayhaa faanin ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن الله يقول كل من عليها أي على وجه الأرض dhulka waxa saaran oo koomkan saaran kullu baa la yidhi waxa saaran oo dhan faanin ee way baaba'ayaanoo waa dhimanayaan weeye waa baaba'ay fanaa alfanaa waa qofku markuu dhinto baaba'o marka waa baaba'ayaanoo waa dhimanayaan yaa haraya koomka oo dhan marka kullu man calayha waxa soo gelaya wax kasta oo makhluuq oo koomka saaran ويبقى وحا هريا وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى كليا با هريا ومركو أوران دونو لمن الملك اليوم وح جوابا لوايا لله الواحد القهار كان الله ولم يكن معه شيء النبي عليه الصلاة والسلام وحا جري الله كليجي ولم يكن معه شيء إذا وحبا جرين آخر كان إلهي كليجي با سو هريا oo waxsan ku neeflaha oo dhan waa dhimanayaan oo waa halkaasay ku dhammaanayaan marka culummadu waxay idhahdeen qofku markuu akhriya aayaddaa sida shacbi uu yidhi oo kale wayabqa inuuna ka reebin kullu man calayhaa faanin inaad ku aamistid lama rabo raaci istinaaga wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilahay ma dhimanayo waa alxayu alqayuum aladi laa yamuut laa taakhudhu sinatu walaa nowm allah waa xayi wey aayadda lixaad shiikhu waxa uu deliishaday kullu shayin haalikun ilaa wajha lahu lmulku wa ilayhi turjacuun waxaa ka horreysay walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar laa ilaaha ilaa hu kullu shayin haalikun ilaa wajhah lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun marka ha baryin baa la suurta qasas ha baryin cid aan allah subxaana wa tacaala ahayn ha baryin sababtu maxay tahay ilaah mooye ilaah kale ma jiro wax walbana haalikun halaagu waa almowt waa dhimanayaayo waa baaba'ayaa weeye ilaa wajhahu ay wejiga ilaah umbaa haraya ay daatahu daatadiisa allah umbaa haraya waxa kaloo dhan waa dhammaanayaan oo cid noolaanaysa ma jirto bay deliil u tahay aayaddu aayadda toddobaad oo shiikhu deliishaday waxa weeye qowluhu tacaala watawakal cala alxayi aladii laa yamuut watawakal tala saaro alxayi ay allah aladii laa yamuutu aan dhimanaynin leanna hayruhu yamuutuun wax alla wixii ka soo haray allah waa dhimanayaan allahna ma dhimanayo marka allah tala saaro cid kale ha tala saaranin allah baa kugu filan alaysa allaahu bikaafin cabde qaala waxa uu yidhi shiikhu markuu aayadaha deliishaday waxa uu yidhi wa fiihi axaadiithun laa tuxsaa axaadiithun kathiira axaadiid fara badan baa ku soo aroortay oo aan la soo koobi karin waxa weeye nebiga calayhi salaatu salaam waa ina baray oo waxa weeye nagu booriyey akhiruu dikra haadimi ladaat almowt geerida waxa weeye xuskeeda badiya oo mar walba xusuusta macaankay goynaysaa waa la dhimanayaa xadiid kale waxaa jira nebiga calayh salaam saxaabada inuu ku yidhi hameen citu cishaha tujiyey caawa laga bilaabo boqol boqol sano gudahood adduunka waxa saaran wax ka haraya ma jiraan oo dad ah kulli waa dhammaanaya boqolkaas sano gudahood baa saxaabadii oo dhan dhammaadeen cidna kama harin idan cid noolaanaysa ma jirto haddana waxa uu yidhi shiikhu waalamru lmushaahidu waxa weeye arrinka mushaahidka oo la arkayo waxa weye laa yajhalu axadun fiih qofka jaahil ah ma jiro walaa shakka walaa taradud cid shaki kaga jiro iyo cid waxa weeye ka shakiyaysa oo taradud ka samaynaysa ma jirto oo aan yaqiinsanayn waayo maalin walba qofkii la jecel yahaa lasoo xabaalayaa waa loo jeedaa walaakiin waxa weeye waa canaadun wa istikbaar waxa ay canaadayaan oo istikbaarku ku dhacayana waxa weeye waa albacthu bacda almowt maada bacda almowt taasay diidan yihiin oo waxay leeyiin mar haddaanu dhimanno innamaa hiya hadihi alxayaatu addunya namuutu wa naxya wamaa yahlikunaa ila addahr wamaa naxnu bimabcuuhiin aayadahaas halkaasay marayaan oo gaaladii waa diidan yihin ilahay waatuu yidhi zacama aladiina kafaruu an la yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna marka waa la soo noolaynayaa waana la keenaya qaala sheikhu wuxuu yihi raximahu llah walaa yacmalu bimuujibi dalika wa bima bacdahu waxa weeye geeridaasi waxa ay keensanayso uma camal falo iyo waxa ka dambeeya ilaa cibaadahu lmukhlisiin ilaahay addoommadiisa ee ikhlaaska la yimid ama ilaahay barax tiray kuwaas unbaa ahlul'ikhlaaska ayuunbaa u camalfalaya waa addoommada mu'miniinta oo rumaysan albacthu bacda almowt kuwaas unbaa rumaysan uma qaala wuxuu yidhi shiikhu wa nu'minu waxaan rumaysannahay oon ictiqaadsannahay anna kula man maata qof walba oo dhinta ow qutila ama la dilo ow biayi sababin waxa weeye ha u dhinto kaana xatmu noocuu doona ha u dhintee bahal ha cuno gaari ha dilo ha la sume wuxuu doonaba ha u dhintee kaana ajalu inamaa daalika ajaluhu kaas ajalkiisii waa laa yunqasu minhu shay wax ajalkiisii laga dhimay ma jirto asbaab weeye waxaan loo dhimanayo ama biyo ha liqeen ama daadad ha la tageen ama ha gubto ama xabad ha lagu dhufto ama gaari ha dilo ama guri ha ku dumo waxaasoo dhan waa asbaab ama xanuun ha u dhinto waa asbaab weeye laakiin waxa loo dhimanaya waa ajal weeye waktigii ajalun macduud waa waa ajal la waktiyeeyey markaasuu laba aayadood buu u deliishado wuxuu yidhi allah waxa uu yidhi qowluhu tacaala kullun yajrii liajalin musamaa aayaddan waxay ka hadlaysay dayaxa iyo qoraxda laakiin wuxuu u deliishanayaa macnaha ee lafdiga cumuumka kullun yajrii macnaha wax walba halkaas shiikhu ka deliishanaya laakiin qoraxda iyo dayaxka aayadda dambaa kaga sii waadaxsan fa idaa jaaa ajaluhum ayuu yidhi allah wa qaala tacaala faida jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun haddii ajashii rabbi timaado cid dib u dhacaysa ma jirto cid ka soo hormaraysana ma jirto wax walba ajal ilaahay ugu talagalay bay ku socdaan xadiidkii asaadiqu almasduuq xadiidkii cabdullaahi ibni mascuud oo saxiixaynka waatuu nebigu tilmaamay markii qofka nafta lagu afuufayo oo uu afar bilood gaaro ilmuhu uurka hooyadii in loo qorayo afartii arrimoodoo loo qoray waa ajalihi baa ka mid ah ajashiisii marka waa maktuub looxal maxfuudkay ku qoran tahay wakhti go'an bay leedahay qofna dhaafi mayo saqiir iyo kabiir saasaa loo wada dhimanayaa marka aayadahani waa adilla waadixa ka shamsi axaadiituna waa badan tahay marka intaas waa inagu filan tahay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin